barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o eda oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa jimce saddex iyo labaatanka bisha juun sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinka daadihin doona amaba idinkala socodsiin doonaa nuur xasan nuur iyo weliba anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aannu maanta ku eegi doono dhaqanka guurkii hore ee soomaalida iyo doorka ay labada qoys ee wiilka iyo gabadha ay ka qaadan jireen dhismaha reerka cusub yarad waana wax runtii baadiyaha ka jiroo dhaqana haddeerna la bixiyo waagi horena la bixin jiray markaa wixii lagu heshiiyaana la bixiya ama wixii ninku markaa uu heli karo shan iyo toban odayga waa la siiyaa tobanna waa la siiyaa sideedna waa la siiyaa lix waa la siiyaa shan baa ugu yar baan u malanaya haddeer dhaqanka inta hadda sii jirta oo odayga la siiyo bartuna waxay iska leedahay qaalin geed ka go'an oo aan odayga geelisa ku jirin ee maalin ama laba maalmood kadib loo gudoono oo gelan inta badan ugu jirta qasiidooyinkii bisha barakaysan ee ramadaan ayaan iyaguna meesha ka maqnayn kuwaan idiin haynana waxaa ka mid ah waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo weliba warar kale balse ku soo dhowaada warkii caalamka
kadib toddobaadii ay lahaayeen wadaxaajood ay albaabadu u xidhan yihiin ayaa sanadka xisbiga jamhuuriga ay soo bandhigi doonaan qabyo qoraalka hannaanka caafimaadka maraykanka oo bedeli doonaa kii obama ker iyadoo ay dhaleecayn uga imanayso dimuqraadiga qaar ka mid a kuwa dhexdhexaadka ama xubnaha dhexdhexaadka iyo weliba muxaafidiinta waxaana la arkaa iskudayga inay si wacan u garab taagan yihiin jamhuuriga codayntiisan waxaanay sharci dejiyayaashu ay gebagabayn doonaan waxyaabaha looga baahan yahay xeerka caafimaadka oo bedi dadka maraykanku ay ku iibsan doonaan caymiska caafimaadka iyadoo ay ka bixi doonto kabkii iibsashada qorshahan caymiska dibna loo qiimayn doono caawimada caafimaad taasi oo daboolaysa kharashka caafimaadka ee dadka saboolka iyo weliba kuwa naafada ah obama keer ma shaqaynayo ayaa uu sheegay hogaamiyaha aqlabiyadda mitt mcconnel oo ah jamhuuri laga soo doorto kentucky qarax baabuur oo aad u xoogan oo ka dhacay magaalada kuweta ee dalka bakistan ayaa dilay ugu yaraan sagaal qof islamarkaana dhaawacay labaatan kale booliska magaalada ayaa sheegay in waxyaabo qarxa oo laga buuxiyey baabuur la dhigay meel ku dhow xafiiska taliyaha ciidanka booliska ee gobolka uu ahaa qaraxaasi sida ay sheegeen sirdoonka bakistan afar ka tirsan ciidanka ayaa ka mid ah dadka dhaawaca ah kuweyta waa caasimada gobolka balochistan oo sannado badan ay ka socdeen weeraro muqaawamo ah oo ay wadeen kooxo gooni goosad ah sanadihii tegey ayaa sidoo kale gobolka lagu beegsaday xubno ka mid ah bulshada ciidamada degta gobolkaasi
duhur wacano wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo maalin kastoo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee v o a waxaa barnaamijka toddobaadkan magaalada laasaxaanood noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda cabdikariim olol
kulanti waana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkiina sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood toddobaadkan waxaa barnaamijkeenna martiin ugu ah siciid axmed carduuf oo ka mida dhallinyarada dhowaantina ka timid baadiyaa siciid ayaa wuxuu noo sharaxayaa guurka miyiga yaalla iyo waxyaabaha laga doonaya ninka dhallinyarada marka uu guursanayo iyo xilliga uu la baxo gabadha ay iscalmadaan dee baadiyuhu uu hawl badan yahay marka gabdhaha laga doonaya dadkan magaalada ay luuqa isla gelaya maahay hawshu way fara badan tahay waxaa la isu maraa dhul badan telefonadan waagi hore way yaraayeen oo haddeer ay dhowaan soo galeen walow ayse gabdhaha miyigu haddeer ruuxeeda u badnayn marka dee ninkuu soo guuraynayo caawa dhanbu soo guuraynaya waxbaa laga yaaba reerkii markuu saa u dul yimaado intuu isleeyahy reerku ha kala seexdeen ila waa ninkaa maanta la soo guuray inuu isagu seexdo oo intuu meesha ku gamo ardaaga feegiisa aroortii la arko isagoo meesha hurda dasan gabadhu firiyad aha inuu ka kicin meesha siciid waxyaabaha aynu ka hadlayna waxa weeye balguurka iyo dhaqankiisa iyo waxyaabaha ninka dhallinyarada hawshuu u maro iyo sida sheeko wadaagta ay u yeeshaan dhaqan ahaan bal ka warran marka u horeysa ninku markuu guur damco wuxuu raadiyaa gabarh fiican ama reer fiican ka dhalatay ama qabiil ha ahaatee ama qoys ha ahaatee ama magac ha ahaatee intaba marka jinaalkii baa la wada hadlaa ama la haasaawaa dabeetana waxaa lagu ballamaa biyanaq xilliga doontaba ha ahaatee ama gu markaasaa gabadhii ninku uu maxaayatn jiraalka ballameen uu usoo gola fadhiistaa ama markaas waa laba masalo oo cabdikariin midna waa loo doonaa gabadha ninka intii loosoo soo arko oo inta badan ninka afka gaaban oo kale ama aan aad gabdhaha ugu dheerdheeray reerka fiicanna ka dhashay waa loo ardaa dhigaada waxaa looga bixiyaa geel labaatan shan iyo toban toban hadba intii maarata runtii lagu heshiiyo nina waa nin aftahanah oo gabadha gabdhaha shukaansada oo wuxuu dhahaa markaa roobku inoo do-o habeenka roobku do-o habeenka ku saddexa ayuu u yimaadaa dabadeetana meel baa lagu ballamaa inkastoo uu yahay wuxuu soo kaxaystaa nin markaas garabkiisa ama naadirka ha ahaato ama walaalkii ha ahaato ama nin faamilkiisa ha ahaato buu soo kaxaystaa gurigaa loo soo dhowaadaa gabadhana geed baa lagu ballamiyaa
taa aan kaa dhexgala siciid waxaa jirta waa kaasi marka waa ninka gabadha ninka la saaraya ee hadhow hadduu doono dhexdooda ka shaqaynaya si reerkaasi gabadha ay wiilka u fududayn lahaa ama ninkuu yahay nin iska afbadhayo aan af soomaaliga u aqoon aad aan u garanaynin bal ka warran markay halkaasoo kale marayso ninka la socda marmar baa layidhaha ninku khatar buu ka noqdaa ninka gabadha la baxaya cabdikariin way suuro gashaa marmar gabdho wayba ka jeclaadaan ninkii gabadha ninka la saaray oo wayba dhacdayba qisooyin badan oo aan hadda halka kusoo koobi karin ayaa dhacay marka laakiin reer miyigu inuu reer magaalku way iska jecel yihiinoo iyadoo saa og yahay buu haddana isdhahan war ninkan dee suuragal maaha waxaan adugu aad gabadha la saaraysid hawn gurayna markaaga ama jaaniskaaga ha ku soo maro marka way dhacdaa laakiin inta badan mid mid dhifa maahe waxay isku tayaan inay ninka la hagaajiyaan gabadha oo la saaraan oo aqalka la maamulaan oo reerka intay gabadha gabadha marka aan kusoo noqday marka gabadha guriga laga soo saaro hadday ballantu u suuro gasho islaantu gabadha waardiya ka qabataa iyo odayga labaduba weliba islaantaa sii waardiyeysa waardiyuhuna waxaa weeye gabadheedu inaysan gabadha islaanta meel xun ka gelin un ayunbay waardiinaysa laakiin inay guur joog tahay way og tahay cabdikariinow marka marka la soo saaro waa la lugaysiiyaa xataa waxaa dhacda kabaha haddii waa laga xaseeyaa gabdhaha kabaha oo cagcadaan bay ku baxaan ninku kuwiisu u bixiyaa ama aan loo arag marka kuwiisu u bixiyaa isaga cagcadaan ku socda marka la saaro ninkii wuu la socdaa reerkii wiilku ka dhashay buur u dhow baa la geeyaa waxaa lagu gartaa markaas nimanku xalay way ogaayeen inay tageen reerahoodu marka waxaa lagu gartaa haddii ninkii gabadha wax ka soo saaray uu yimaado isagoo soo socda keligiisa dhiil caanaa baa la diyaariyaa oo loo diyaarinayo caruuska iyo caruusada weli aan runtii guur isugu dhicin ee buurta la soo geliyey marka reerkii gabadha dhalay baadigoob bay gelayaan way wareerayaan oo waa laistuhumayaa sidii gabadhii loola baxay ninkii gabadhii la tegay markaba jawaab saxa la siin maayo reerka waa loo aamusayaa waayo haddaysan warwareegin waxaa laga yaabaa markiiba haddii lasoo qabto inay kaba qaadaan gabadhaa dhibta badan loo maray xalidhan loo guuraynayay maantana buurta lagu xaseeyey marka ama telefoon ha kusoo hadlaan ama ha yimaadeen marka hore dhan waa loo aamusayaa waxaana laga yaabaa meesha inta badan waxay jecel yihiin meel fog inay ka soo doonaan gabadha si aan maalinta hore iyo maalinlabaad midna loo soo gaarin ila gabadh waa lasoo raad raacayaa reer miyiguna waxay jecel yihiin gabadhooda iyadoo guriga u joogta in lasoo ardaa dhigo sidaa waxay ku jecel yihiin laba masalo gabadhoodana qiimo u yeelanaysaa geel badanna way ku helayaan laakiin gabadhi haddii lagala baxo waxaa laga yaabaa xoogaa faraguudkooda uun loo garto ila gabadh waa lala baxay iyadaa ninka raacday in la siiyo waxyaabaha aad is leedahay si weyn bay ugu kala duwan yihiin xagga dhaqanka marka la eego dhalinyarada guurdoonka wiilal iyo hawlaba ee magaalooyinka jooga iyo kuwa miyiga cabdikariin waa arrin fiican miyiga horta anigu aan kusoo koray waxyaalaha aan aadkula yaaba waxaa ka mid a gabadha marka lala soo baxo oo ninku la soo baxo way qadariyaan reerka la soo baxay gabadha marka ay xaseeyaan gabadha gabdhaha loo diraa reer kale fariin baa loo diraa waxa la yidhaha gabadhii annaga ahaynee ma nasiinaysaan mise nasiinmaysaan walaayad wax la yidhaha la weydiistaa walaayadda haddii la siiyana de alxamdulilah gabadha halkaasaa lagu meheriyaa oo ay reeruhu ku xididaan haddii la siin waayo loo diidana laba masalo ninka labadaba way u bannaan tahay reerkuna way kula taliyaan inuu gabadha la cararo oo soo masaafaysto meelaha kale la aado si hadhowtadii reerkii dee gabadh lasoo mehersaday ay noqoto uun iska qaado maaha war kale ma yaallo qaarna waxay sameeyaan mar hadday u diidaan waxay dhahaan kaxaysta gabadhiina oo meelo kale ayay ka egtaan waxaa ku kala duwan yihiin dhib baa loo soo maraa gabdhaha miyiga cabdikariin oo weyne ka fiican yihiin markaan eego xagga magaalada oo dee gabadhan la guursanaya ama toban kaalaad laga bixinaya reero dhan oo qabiilaa bay maxay haytana madaxu noqonaysaa oo laga yaaba islaanta inay ka maqan tahay odaygiina maqan yahay gabadha marka reerka loo guuriyo inanka inanka curadka ama ku xiga dee reerka reer qabiilo dhan oo halkaa noqon degan buu noqonayaa awrta iyadaa raraysa reerka iyadaa adhiga u qalaysa geela iyadaa barhlisaysa awrta iyadaa soo caraabinaysa gabadhi waxaad arkaysa intaasoo hawlood iyadoo isku haysa gabadhii miyiga joogta ma lagu doortaa kartida ay leedahay siday adhiga u dhoqdo dhallinyaranimadeedii lagu yaqaanay bal ka waran ha waa arrin cajiiba waa lagu doortaa wayna eegaan inta badan nimanku oo gabadha xataa remiyigu waa adag taqaanaa waxay samaystaan wax layaha raro oo geediyaal bay gabadhu sameeyaan ama kedbo ama raaro ama abjedo waxyaalahaas kale markaa inta badan gabadha surka xadhigga ugu duumaya way ilaashadaan nimanka markaa guurdoonkaahi oo xadhigga badan halkaa ugu duumaya waxay dhahan wartani dee iyadoo reerkooda joogtay sidaa tahay hadday reer iyadu madax u tahay ay noqotana dee waxaan umalanaya labada gacmood way ku duumanaysaa gabadha kilkilada keliya xadhigga ugu duuman yahay taana farshaxanka way ku kala horreeyaan way ku kala horreeyaan waxay ku kala horreeyaan xagga maxay teen waxtarnimada ama gaarinimada ama garashada oo gabadh baa laga yaabaa marka loo soo hoydo oo intalba arooska marka gabadha la dhiso oo reerkii adhi baa loo soocayaa waa la tijaabiyaa oo ninku markuu martida ka soo kaxeeyo xagga islaanta hooyadii kama soo geliya xagga reerka kale uu ka soo geliya ama reerkiisa si uu tijaabiyo gabadhan cusub ee uu sanadka amnaqii dhoweyd guursaday bal hadda say martida martida u marti soorto ama say u gasho reemiguna way qadariyaan martida runta sidoo kale siciid waxaa jira markii reerkii la dhiso oo gabadhii lala soo baxo qoyska miyiga jooga maxaa bilow u ah cabdikariin waxaa bilow u ah in ninkii meel la dejiyo marka u horreysa adhi yarna loo sooco ilaa toban ama shan iyo toban aan ka badnay dabeetana la dhaho ismaamul ninku markaa wuxuu qaadanayaa xadhig ninkii saaka xadhig buu qaatay baa dhagaati buu duumanayaa oo reeraha faamilka ee jeexa degan cid kastaba ha lahaadeen isagoo aan qabiil iyo tol midna weeginba ayuu ku dhexdhacayaa marka waxaa laga yaabaa inuu isu keeno dee hadba ninka iyo kartidiisa weeye markaba toddobaatan neef ilaa lixdan neef oo u yar ariga yaryar oo markaa runtii soo kacaya ama tarmaya marka waxaa laga yaabaa intu sanadgaani ama lix bilood arigaba inuu reerkii la soo degay ama xeradiisii ama uu ka bato ama uu leekaado marka kaalada laga yimaado ninkan reermiyiga ee dhallinyarada ah waxaa laga rabaa inuu bixiyo oo gabadhan ka bixiya yaradkii marka yaradkaasi waxaa la sheegay inuu laba qaybood noqdo midna odayga la siiyo ama labaatan halaad ha noqoto ama shan iyo toban islaantana la siiyo qaalin bal arrinkaas siduu hadha u maarinaya ninka dhallinyarada miyiga ee kaalada adhigana soo urursaday bal ka warra siciido cabdikariin waa arrin wanaagsan weyna jirtaa yarad waana wax runtii baadiyaha ka jiro dhaqana haddeerna la bixiyo waagi horena la bixin jiray markaa ninka hadba ciddii markaa ugu dhow ama aabbihi ha haato ama adeerkii ha haatee ayaa maamusho oo hawshaas dee hawl weyno isagu mar hadduusan nin weyno markaas maamula ka yaroosan ahayn gela waa la bixiyaa wixii lagu heshiiyaana la bixiya ama wixii ninku markaa uu heli karo shan iyo toban odayga waa la siiyaa tobanna waa la siiyaa sideedna waa la siiyaa lix waa la siiyaa shan baa ugu yar baan u malanaya haddeer dhaqanka inta hadda sii jirta oo odayga la siiyo hortana waxay iska leedahay qaalin geedka go-an oo aan odayga geelisa ku jirin ee maalin ama laba maalmood kadib loo gudoono oo gelan inta badan ugu jirta hadhowtidina halkaa ugu taranta ama odayga geelisa loogu daro haddii ay hashaasi islaanta la siin waayana shan iyo tobankii odayga la siiyey waa inaan wax kama jiraan weeyo inta badan saasay u dhacdaa haddaysan islaamtu dee islaan islaama ka tagtay aysan ahayn gabadhu islaamtu waxay tidhahdaa gabadha ama maayil bay ku tirahdaa waxay tidhahdaa xanjeerkii weli maan furin bay ku tidhaahdaa gabadha dee kolley way soo aadaysahayd oo dhibaada iyo wax la yihahdo un bay usoo doonaysa mar hadday tidhahdo xanjeerkii weli maan furin waxba layma siin weeye ha marka waxaa markaa qarka u saaran gabadhu inay ka timaado wiilkii ama iyagu markaa haw sheegto isagu hadiido ama si hooseba ha uga soo tagto oo reerkii markaa burburo haddii uusan markaa inanku isgaran qaalin gaduudan islaantii gacanta ka gelinin dee reerkii wuxuu noqonayaa shan iyo tobankii halaadna meeshii bay ku tegayaan reerkiiba meeshu kaga burburaya waxyaabaha dhaqanka miyiga aad aadka u jeceshahay ee wanaagga faraha badan ee yaalee qoysaska dhallinyarada ah iyo guurka ku xeeran maxaa ka mida siciido waxaa ka mida inay iskaalmeeyaan oo iska jecel yihin qolada reer magaalka runtii oo hadda sidaan horey kugu soo sheegay inanku inuu inanta la saaro oo laga yaabo inuu dhowr habeen cidlo u seexdo isagoo isaga wax dan ugu jirta aysan jirin oo walaalkii taageerayo waxaa kaloo la mida ariga way la doonaan way la ururiyaan waxa laga yaaba ninka markuu ilaa neef labaatan neef meel ka soo helo saaxiibkii inuu usii dhiibo isagu meel kale sii aado intana waa in la leeyahay oo ninkan uu soo helooday oo uu reerkii ugu geeyo waxaa ka mid ah inuu ay iscaawiyaan oo dee meelo badan iska caawiyaan sida marka maaragtay wax xooluhu ka baxsadaan oo kale inay isla baadi doonaan ama uu reerkii uga tagoo dhe wardi reerkii adaan kaaga tagayaan waa baadoon tegayaaye meelo badan baa cabdika karin way soo gelayaan oo ay iska caawiyaan reer miyigu waxyaabaha kale ee aan aadka looga hadalhayo ee miyiga marka la taga siciido waxaa ka mida hadda oo laleeyahay waxaa si weyn u yaraaday xagga hararkii iyo kabdihii iyo dhisidii aqalka iyo waxyaabahaasoo dhan muddooyinkan hoos bay u dhaceen maxaad is leedahay baa hoos u dhigay oo ka saaray meesha in dadku ay aqala dhisa qof kastaa babac buu dhisanaya bal ka war ino waxaan u malaynaya hadalkaas waxaa weeye waana run uuna jiraa magaalada oo ku fiday miyigii oo meeshiisa ugu tagtay iyo dhaqankii baadiyaha oo lumay unbaa arrintaa keentay marka waan tegay anagu haddeer sanadkii dhoweyd oo waan egay wax raar reer aqal u saaran yahay dad kooban baan ku arkay waana raadiyey sidaan usoo usoo dulmaro amaan u eego waayo maadaamaan waxyaalaha dhaqanka aan aad iyo aad u xiiseeyo dad kooban baan kusoo arkay dadkaana waan arkayoo way samaystaan laakiin bacroob iyo bahalayado qadiifado ayaa meeshii tegey iyo teendhooyin cascas oo kuwii biyaha lagu shubto oo kalea gabadhu waagi hore dhinaca aqalka waxaa la gelin jiray rarar xaggan horena lool baa la gelin jiray xaggan sarena laba raar baa layska dul saari jiray midna dhinaca hore laga rogayo midna xagga hore afka hore daah baa laga gelin jiray reerku wuxuu ahaan jiray reer daar ku jira oo aqalka xagga dambe saa baa la dhigi jiray dhinacyadan oo kale waxbaa lagu teedin jiray la yidhaahdo muxuu ahaaye gurgur markaa way buuxi jireen waxaasoo dhan reerku markuu ninka roobku da'ayo gurigiisa galo waxaa laga yaabaa onkod iyo hilaac midna inuusan cabdikarim maqli jirin meeshun hadda daar maaha la soco waa guri la dhiso gacanta lagu dhisay aqal soomaali ahaa dugsoon intuu ka qabo iyo intuu weynaan ka qabo iyo intuu maxay tani xataa waxaa dhici jirtay islaanta gaarida waxay samaysaa moos wax la yidhaahdo oo si aan odayga daadkuba u toosin ile meesha sariir maahe waa bannaan god bay saa ugu soo wareejisaa habeenkii marka roobku soo da'ayo ama gudguduhu reerkaasi ma dareemayaan laakiin ta kale eed iska alow sahalkahay wax kaloo cabdikarim yacay oo aqalka marka saa loo dhiso dhinaca hoose lagaga gufeeyo dhintii lasoo jarjaro ama lagu dugsiyo gargaro bahal caws gargaro la yidhahdo isaguna dhinacyada saa looga gufeeyo si maxay hayteen aqalka aan loo dareemin meelna gabadha waxaan kugu celiyay haddii gurigeeda lasoo galo oo aqalka dabaylo ay soo gasho ama u neecaw neecawsado wartani waa tafadheer baa la yidhahdaa inaga saara gurigeeda waxaynu ku soconnay dhankii aqalka quruxda aqalka hortiisa waxaan ku aragnaa aqalada qaarkood in caws la dhigo oo aada u qurux badan yahay kaasoo kale bal ka waran hadda dhaqankaasoo kale ma jira weli cabdikarin wuu jira ha laakiin inta badan dumarka kashkaash baa la yidhaahdaa dureemo iyo muxuu ahaytan gargaro baa lagu kashkaashaa laakiin waa gabadha gaarida ahay gabdhahoo dhan maaha ta aan gaarida ahayn waa iska boor ardaageedu intay saa ardaayar usoo weedaariso unbay marna arigu soo galaa marna ka baxa laakiin ta kale ileen xidh bay u samaysaa raar ah oo ragga unbaa soo gala laakiin cid kale iyo ciyaalkeeda unbaa jooga markaa dee xataa halkaas horaa laga garanaya kashkaashku halkaasu yaallaa marka laga guurana waa la gartaa xataa jabada marka lasoo dego inaa gaarihii deganaan jirtay iyo gabadha la dhowra iyo in mid xabad iska sifradheerin deganaan jirtay waa la fahmaya cabdikariin dhagaadkii loodhigiyo udubkii doray dhaqankii uyuu dhuminedhagaadkii loodhigiyo udubkii doray dhaqankii nuyuu dhumine
dhegaystayaal intaasi waxaynuuga barnaamijkeenni suuyaalka dhaqanka ee jimcaha oo toddobaadkan idiinka imanaya magaalada laascaanood waxaanu ku eeganay guurka dhallinyarada miyiga iyo waxyaabaha dhaqanka ee sida weyn ay u xeeriyaan waxaana nagala qayb qaadanaya siciid axmed carduufe intaynu ku kulmi doonno barnaamijka lamida waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantayo sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdikariin olol oo nila socodsiinaya barnaamijka sooyaalka dhaqanka halka aad kala socoteenna waa v o a dhegeystayaal markaana aan ku nasanno qasiidooyinkii ramadaanka
alla iyo nabiga waa rumayse ka raali noqotaa rabbiyow rabbiyow rabbiyow naga yeel intii ramadaan ka soo jeer alla iyo nebigaba rumaysee adigoo ad ka raali noqotaa rabbiyow rabbiyow rabbiyow naga yeel naftan run u sheegaya shaydaankaan ka reebaya naftan run u sheegaya shaydaankaan ka reebaya jidhkii nabigaan raane jidhkii nabigaan raane rabbiyo adiguna na garansii rabbiyo adiguna na garansii naftan run u sheegaya shaydaankan ka reebaya naftan run u sheegaya shaydaankan ka reebaya jidhkii nabigaan raane jidhkii nabigaan raane rabbiyo adiguna na garansii rabbiyo adiguna na garansii adduunyada rugteediyo raaxadeeda aakhiro inaad diinta raacdiyo rabbi wuxuu ku farayo aad rumayso weeye qofkii maanta rogow lagu raagi maaye ramadaanta soomo shaydaan ha raacina
waa hagaag dhegaystayaal qasiidadaasi bisha barkaysanan ramadaana dayn intaasi kaga soo gudubno weli waxaynu ku guda jirnaa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna aynu eegna dhinacii ciyaaraha iyo weliba wararkii ugu dambeeyey nuur xasan nuur oo stuudiya igu heliye aan ka codsado inuu inoo dulmaro
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo dalka ruushka waxaa weli ka soconaya koobka qaaradaha kulamadii xalay dhacayna xulka jili iyo jarmalka ayaa isku mid waayey kulankoodii xalay kadib markii ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah weeraryahanka kooxda arsenal alexis sanches ayaa furay goolka waxaana goolkaasi u ahaa kii soddon iyo siddeedaad ee uu u dhaliyo xulka qaranka jili sanches ayaa noqday ninka ugu goolasha badan ee dalkiisa isaga oo hadda dhaliyey soddon iyo siddeed gool jarmalka waxaa u bareejiyey ciyaaryahan laris stindal ka hor inta aanan la gaarin qaybtii dambe ee ciyaarta gruubkan b waxaa weli hogaanka u haysta jili oo kaga horeysa jarmalka farqiga goolasha dhinaca kalena xulalka cameruun iyo austraaliya ayaa iyaguna kulankoodii khamiistii uu ku soo dhammaaday barbardhac gool iyo gool ah habeen dambena waxaa jiri doona kulamo ka tirsan gruubka a mexico waxay la ciyaari doontaa ruushka halka new zealand ay fooda dari doonto burtaqiiska dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda haddii aan eegno laacibka xulka masar maxamed saalax ayaa ku biiray naadiga liverpool ee dalka ingiriiska kadib markii ay kaga soo iibsatay kooxda roma ee dalka talyaaniga lacag dhan konton milyan oo yuro saalax oo ah labaataniyo shan jir ayaa saxiixay shalay heshiis shan sano ah maxamed saalax ayaa noqday laacibka ugu qaalisanaa ee ka soo baxa qaaradda afrika wuxuu horay ugu soo ciyaaray kooxda chelsea ee dalka ingiriiska iyo kooxda basel ee dalka switzerland kooxda aston villa ayaa dalab u dirtay kabtankii hore ee xulka england iyo kooxda chelsea john terry si uu ugu biiro kooxdaasi kadib markii uu dhowaan ku dhawaaqay inuu ka tegay naadiga chelsea Terry oo ah soddon iyo lix jir ayaanan weli u jawaabin via waxaase la filayaa inuu go'aankiisa ugu dambeeya uu u gudbiyo toddobaadka soo aadan xagga talyaanigana kooxda a c milan ayaa qarka u saaran inay la soo wareegto laacibkii shanaad oo ay soo iibsanayso bishan milan ayaa hadda ku dhow inay heshiis la gaarto ciyaaryahanka difaaca midig uga ciyaara kooxda atalanta ee dalka talyaaniga andreya conti saddex iyo labaatan jirkan ayaa waxa uu hadda ka mid yahay ciyaartooyda xulka talyaaniga ee da'dooda ay ka yartahay kow iyo labaatan jirrada ee ka qaybgelaya koobka qaramada yurub ee ciyaartooyda ka yar kow iyo labaatanka sano konti waxa uu beddel u noqon doonaa ciyaaryahan matiya dijilio oo lagu wado inuu u wareego kooxda yuventus dhinaca yuventusna waxa ay fasax noqday ama ay fasaxday laacibka garabka midig uga ciyaara dani alvis ka hor inta uusan dhammaan heshiiska uu kula joogo kooxdiisa oo ka dhiman hal sano manchester city ayaa lagu wadaa inuu ku biiro ciyaaryahankan u dhashay dalka brazil xubinta ciyaarahana waa naga intaa
waa hagaag dhegaystayaal nuur xasan nuur aad buu mahadsan yahay weliba xubintii ciyaaraha inala socodsiinayey gebagabada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaanu kusii siqaynay haddaan qodob ka mid ah qodobadii wararka ugu waaweynaa idin dulmaro kadib toddobaadii ay lahaayeen wadaxaajood ay albaabadu ay xidhan yihiin ayaa sanadka xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanku ay soo bandhigi doonaan qabyo qoraalka hanaanka barnaamijka caafimaadka oo beddel u noqonaya kii obama ker iyadoo dhaleecayn ay uga imanayso dimuqraadiga iyo qaar ka mid ah kuwa dhexdhexaadka iyo weliba sidoo kale muxaafidiinta waxaana la arkaa iskudayga in ay si wacan u garab taagan yihiin jamhuuriga codayntiisa waxaana sharci dejiyayaashu ay gebagabayn doonaan waxyaabaha looga baahan yahay xeerka caafimaadka oo badi dadka maraykanku ay ku iibsan doonaan caymiska caafimaadka iyadoo ay ka bixi doonto kabkii iibsashada qorshaha caymiska dibna loo qiimeyn doono caawimada caafimaad taasi oo dabooleysa kharashka caafimaadka ee amaba dabooli jirtay kharashka caafimaadka dadka faqiirka ah iyo weliba kuwa naafada ah aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud sharwac oo nala socodsiinayay qodobada wararka caalamka markaana aan ku laabanno kaalimihii qasaa'idka
carshiga mudanba ubaal mustareex dhaqaqo maqam iyo haybad buu kursigii mugdhaqo isbedel muuqda muxamed dacay dhalashadade maxaa nuuriyo iftiin samadii ima seeyey dhagahadad musmaarka awdaan maqlin warkage waa hagaaga dhagaha dad musbaar ka awdaan maqlin warkaaga dhegaystayaal waxa ay gebagabo tahay qasiidadaasi idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta si wada jira idinku daadiinayeen anigoo cabdixakiin maxamed sharuuc iyo weliba nuur xasan nuur tan iyo taynu barnaamijkan mid xiga ama idaacaddan idaacad xita isugu iman doona waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
nabigeena igu mara waaqoodo ammaantiisa iga mara kama maarmo madxigiisa igu mudan